فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan maxaa itoobiya ka hor joogsaday in ay hirgeliso is-afgaradkii badda lagu siiyey ee ay la gashay maamulka somalilan qaybta labaad waraysi aynu la yeelannay aqoon-yahan ibnu muflix oo su-aashaasi iyo kuwo kale uu kaga jawaabi doono ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo bandhigtay laba-iyo toban askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland askartaasi oo warbaahinta u waramay ayaad codadkooda dhegaysan doontaan ma og tahay in soomaaliya laga heli karo cudur beec ah waan hubaa inaad isweydiinaysid waxa uu yahay cudurka beeca ah balse barnaamijka ayaad uga bogan doontaa insha allah qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena waxaa igala qaybgelaya wariyaasheenna mahad cubayd iyo cabdiraxmaan beder waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa sideed iyo labaatanka bisha labayo tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna saddexda bisha toddobaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa caawa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay moxamed daahir yahuudda ayaa meel mariyey xeer ay ku qabsanayaan dhulkii ugu ballaarnaa oo ku yaalla daanta galbeed ee falastiiniyiinta yahuudda ayaa doonayay inay dhul hor leh qabsadaan waxaana tallaabadan lagu sifeeyey deegaameyntii ugu ballaarnayd ee ay yahuuddu ku doonayaan inay ku burburiyaan dhulka falastiin muddo ka badan soddon sano kadib yahuudda ayaa ansixisay inay qabsato labiyo toban dhibic toddoba kilomitir oo laba jibaaran oo ay gudaha ugu gelayso dooxada jordan oo ah aagga muhiimka ah ee isku xira daanta galbeed iyo dalka jordan ama urdun dhanka kale yahuudda waxaa ku soconaya dhiigbax iyadoo si joogto ah loola beegsado qaraxyo lagana gubo gaadiidka gaashaaman maanta oo ugu dambeysay halka loo yaqaano shajaaca waxaa yahuudda loo dhigay kamin kaasoo khasaare dhimasho iyo dhaawac ah lagu gaarsiiyey gaadiidna looga burburiyey markan waa waddanka suudaan ciidanka suudaan ayaa la wareegay qaybo ka mid ah magaalada umudarmaan ee dhacda galbeedka khartuum ciidanka suudaan ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay inay la wareegeen xaafadda dawxa ee galbeedka umudarmaan ee gobolka khartuum war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka ciidanka suudaan ayaa lagu yidhi ciidanku waxay guulo la taaban karoo ka soo hoyeen umudarmaan islamarkaana waxay la wareegeen dawxa iyo nawaaxigeeda ciidanka suudaan ayaa waxaa kaloo ay xuseen inay burburiyeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadka r s f ee hoos taga imaaraadka carabta waxay intaasi ku dareen in askartoodu dileen dhowr xubnood oo ka tirsanaa r s f oo maamulayay dhulkaasi ilaa bilowgii dagaalka deegaankan ay ciidankoodu la wareegeen ayaa ahaa fariisimaha difaaca ee ay r s f ka ilaaliyaan deegaanka daarusalaam iyo deegaano kale oo ku teedsan oo ay gacanta ku hayaan askarta suudaan ayaa maalmahan dambe dib u qabsanaya dhul horay ugu jiray gacanta r s f tan iyo intay jirto colaadda suudaan ayay hay-adda loogu yeero qaramada midoobay sheegtay inay ku nafwaayeen shan iyo toban kun oo ruux halka dad ka badan siddeed milyanna ay qaxooti noqdeen sida lagu xusay warka ay soo saartay markanna waa howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa qarax ku weeraray fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolkaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo ka mid ah ciidankii la beegsaday ugu dambayntiina dibadbaxyaasha kenya ayaa dalbaday inuu iscasilo william ruuto waddanka kenya waxaa dib uga bilowday bannanbaxyo hor leh kuwaasoo ka dhan ah xukuumadda dalkaasi ka jirta kumanaan qof oo kenyaan ah una badan dhallinyaro ayaa isku soo baxyo ballaaran ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee kenya sida nairobi iyo mombasa hay-adda saliibul axmarka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dhimashada ka dhalatay rabshadaha u dhexeeya ciidanka booliiska kenya iyo shacabka cadhaysan ee mudaaharaadaya ay gaartay soddon iyo sagaal qof halka in ka badan saddex boqol oo ruux oo kalena ay yaalaan isbitaalada magaalada caasimadda ah ee nairobi waa meesha ugu daran ay dibadbaxyadu ka dhacayaan afhayeen u hadlay bananbaxyaasha ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn wax kabeddelka qaanuunka canshuuraha kenya balse ay doonayaan inuu iscasilo madaxweynaha kenya islamarkaana la iclaamiyo doorasho cusub هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
xagga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaan lagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xalqada siddeetan iyo saddexaad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa soo jeediyay xubinta ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waxaad noo sharaxdaa cudurka asma ama neefta loo yaqaano bismi illaahi araxmaani araxiim asma ama cudurka soomaalida u taqaano neefta waa cudur is a chronic allergic inflammatory disease which affects the airway system waa cudurkan waa cudur daaho ilmuhuna ku badan yahay waa cudur lala noolaado xasaasiyadna ah dhaxalna ah bararkana inflammatoryna ah oo macnada ay tahay inuu keensado barar iyo caabuq inuu keensado intii lagu garanaya inflammatory disease kaasoo saameeya hawamareenka cudurkan asaga ah waxyaalaha sababa way badan yihiin kow waxaa ka mid ah environmental fact allergenes oo ah yacni bey-adda qofka uu ku nool yahay waxyaalaha asaga la nool ama ku hareereysan tusaale ahaan waxaa aada iyo aada dadka uga sheegtaan guryaha lagu dhoobay saalada lo-da sababtoo ah ee, saalada lo-da waa la ogyahay waa biogas waa waxaa ku jiro baasiin maadada loo yaqaanta methane oo kale ku jirto ethane waa badan yihiin macnaha waxyaalaas noocaha jirka bilaa hadii lagu shubo waa irritant uu ku xajimonaya marka dee maadaama ay lo-da ay saas khatar u tahay dadka waa inay macnaha ogaadaan in ayadana ay ku wareegsan tahay midda kale waxaa ka mid ah animal allergenes xayawaana laga qaado xa- duftooda xasaasiyada sida mukulaasha eeyaasha baranbarada waxaa kaloo kamid ah viral respiratory tract infection hadiiba awaamarenku kaaga dhaco viruskaas wuu kiciyaa wuuna keenaa waxaa kaloo kamid a cold qabowga barafka qofka caba asna wuu kiciyaa waxaa kaloo kamid a exercise qofka hadduu almiiteeyo way ku kicisaa waxaa kaloo kamid a qofka bollens ama boocyada ama ubaxyada ay sii daayaan geedaha qofka haddii taabtaan ayadana way keentaa waxaa kaloo kamid a eh, cudurka loo yaqaano gad ama gastroesophageal reflux disease asna wuu keenaa waxaa kaloo kamid a chronic sinusitis samboorka qofka ku daahay wuu keenaa waxaa kaloo kamid a da- kaniinka la yirahda aspirinka waxaa kaloo keena irritant waxyaalaha qofka dhiba sida baviumka sprayga waxyaala la buufiyo hadday tahay sunta kaneecada hadday tahay baraafuunada way keenaan waxaa keeno emotional factors hadday tahay farxad iyo murugo labada way keentaa waxaa kaloo keeno dust ama boorka ilaa boorka waxaa ku jiro waxa loo yaqaano mitis ilma aragto waxaa jiro dabaysha ay kiciso muddo ku dhex jiraya hawada ayadana way keentaa calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah wiis qofka oo dhuwaaqa laga maqlo feerihiisa qufac especially nocturnal cough oo ah habeenkii inuu qofka qufac lasoo kaco disney neefta ku adkaato eh, strangulation oo qofka inuu dareemo in la ceejinayo oo kaleeto xabadka oo xanuuno waa calaamadaha ugu waaweyn daaweynta cudurkan waxaa loo kala saarayaa mid u baahan isbitaal iyo mid aan u baahnayn midkan isbitaalkan u baahnayn waxaa waye qofka inuu ka fogaado shay kasta oo ku keenayo asmadan xasaasiyadda ku keenayo waay Ee, qaybta labaadna waa pharmacological therapy waa isbitaalka inuu imaado la baaro daawo loo qoro waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag muddo toddoba bilood ah ayaa laga joogaa markii magaalada adis ababa ee dalka itoobiya heshiis ay ku wada gaareen maamulka itoobiya iyo maamulka somalilan heshiiskaasi is-afgaradka ahaa ayaa itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya sidoo kale waxaa loo saxiixay saldhig military tan iyo xilligaasi itoobiya waa ay ku guuldareysatay inay hirgeliso is-afgaradkii badda lagu siiyey haddaba arrinkaa maxaa u sabab ah oo ka hor istaagay waxaa idinku soo maqan qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay aqoon-yahan ibnu muflix oo uu kaga jawaabayo su-aashaasi iyo kuwo kale waa su-aal muhiim ah loona baahan yahay dadka inay fahmaan waxaa akhriba ka hortaagan horta etoobiya maanta awood etoobiya la yidhaahdo oo maanta meel isku fiidin karta oo meel gaari karta dadku say ka dharaysan yihin ma ay jirto xaqiiqada marka laga hadlo haddii etoobiya etoobiya ahaan lahayd maalinku muuse biixi saxiixay badda five days kama soo wareegteen badday istaagi lahayd etoobiya maanta qulqulatooyin dhaqaale kuwa amni kuwa maxaa la dhihi jiray ii sheegay maxaa la ii sheegay qaba- qabaa'il iyo bahalkiya qulqulatooyin waaweyn baa ka taagan dhinac suudaan bay heshiis kala ahayd oo ogsoon tahay dhinac tigreegi baa soo rogaan celiyey oo heshiiskii Pretoria waa looga baxay Tigreeg waa soo rogaan celiyeen dhinac kalena cafartii Soomaalida iska cunaysa oo nafta isku hayso is cunaysa dhinac kale Oromada iyo maxaa dhihi jiray dowladda Itoobiya is cunaysa iyana barta isku hayso is leynaysa dhinac kale faanay Itoobiya iska haya horta mashruucu yani Itoobiya maanta magac uu Itoobiya ka tahay mooyaane Itoobiya maanta awood oo laga baqo dadkan hadda odol iyo luqay intan daga hadda intay subayaan ay si hor istaagaan ma gudbi karaan Itoobiyaanku maanta ma gudbi karaan sababtoo ah wax dhaqaale ah ma jiro oo lagu dagaal galo oo dadka lagu dhisto oo meel lagu gaarana ma jiraan ciidan awood leh oo maanta meel dad ma qonin karana meesha ma joogo amni gudaha ah etoobiya markay banaanka u baxaysay waa markii gudahooda ammaanka ahaayeen waa markii gudahooda un alif iyo mooyaane wax wax turtuuraya mooyaane wax kaloo cid oo xabada oo gees to gees min xuud etoobiya elitaria ilaa suudaan ilaa iyo jabuuti ilaa soomaaliya ilaa kenya inta u dhaxaysa intaas xuud oo ay leedahay hal meel ay xabadi kaga dhacaysay ama dhow kaga dhahaysay gobolkan soomaalida in yar oo nalif oo sakaraad oo cilmaaniyad oo meelaha joogto xatuurtuuraysay baa ka jirtay markaasi marka waxay samaynaysay wax allaale meel alla meesha u baahato ciidankay u daabunaysay laakiin maanta tii ma jirto dhinac walba dab baa ka shidan meel ayn dab kaga shidnayn hal gobola oo etoobiya oo maanta nabadgelye ah oo ugu dambeysa gobolka soomaalidu ahaa wax nabadgelye ka jirtay gobolka soomaalidu ahaa gobolka soomaalida maanta iyo canfar meesha kala marayaan waa ogsoontihiin inaad maqlayseen in kala mooyeen amaad arkayseen social media waxaa lasoo dhehey shalay iyo daraad saraakiil etoobiyaan ah oo canfarta la safan saraakiil etoobiyaan ah oo canfarta la safan oo liyu booliskii soomaalida ka qaban hayaan oo lasoo bandhigaya maxaa dhihi jiray ii sheegay sharcigoodii lasoo bandhigahayo darajadoodii waxa lasoo bandhigahayo saa darteed marka maanta etoobiya maalin hadda aan sii dheereen umanaya isbuuc ka hor inay ahayd nimankii oromada ahaa ee mucaaradka ahaa baa galay dhul ilaa dhowr xero bay wax allaala wixii yaalay ee hub ahaa iyo wax allaala wixii yaalay taangi ee maxaa ii sheegay gaadiid ahaa bay gacanta ku dhaween la wareegeen ay qaateen marka iyada gudaheeda maxaa maanta wuxuu ka taagan yahay dab dab baa ka holcahaya marka nin dab gurigiisa ka holcayo guri kale ma dabin karaa way jawaabtu su-aashu waa maya ma dabin karo haddii marka uun dabin karin etoobiya haddii dhaqaalena aysan haynin oo wax maanta dhaqaala ay ku gasho soomaaliya aysan haynin nabadgelyo wadankeeda gudihiis ka jirana aysan gool goolba goolka wuxuu uu cunahay aysan haynin maxaa la yidhahdaa ishii siyaasiyadna la isuba haysto oo mucaarad xoog leh oo faanadaas iyo ormada la kala safan uu jiro etoobiya maanta waa mustaqbal unbay un heshiiskan muuse bixi mustaqbal bay ka rabtaa mooyaane wax maanta iyo berri ah oo ay geli karto ama ay qabsan karto ma jiraan taayada waa in la iska ilaabaa sababtoo ah mar horey geli lahaayeen bishii toddobaadba maanta yaa waxaa dhihi jira taarikh laba ah kowda juun bay ahayd baan jeclahay ii sheegay heshiisku yahaa baan jeclahay lixdaa bilood ee kaamutkaamilka ee dhammaatay haddii etoobiya awood isku hayso ma aysan fadhideen gudaha etoobiya mar hore ayay isku fidin lahayd saylac iyo lughay ilaa xuduud jabuuti isku fidin lahayd halkaasayna ka soo hadli lahayd marka keliya waxaa marka lasoo celceliyo meeshan waxaa weeye lasku soo lasoo duuduubo meesha yaalla etoobiya u diidahaya dhaqaal xumo kow amni darro gudaheeda laba ciidan la'aan wax maanta ciidan wax ku muquunayso aysan haynin oo waxay etoobiya aaminsan tahay haddii meesha way ogsoon tahay kana warqabtaa haddii maanta meesha ay gasho oy tiraahdo waan gelayaa waddadii loo mari lahaa dhexda inay suurtagal noqonaynin inay imaan doonaan jamhado inay imaan doonaan gudaha etoobiya in jamhado la geliyo inay imaan doonaan gudaha etoobiya in maxaa qurtooyin ku furmaan way aaminsan tahay way og tahay etoobiya way taqaanaa xogaheedii cadowgeeda way taqaanaa marka afkay ka hadlayso iyo waxay rabtaa in ay maxaa la yidhaahdayey ninkaad ka rabto ceesaan ka rabto qaalin geela la weydiistaa soomaalida waxay dhihi jireen inay nimankan bad bislaystaan bay rabaan aakhirka u dambeeyana baddaasaa loo ogolaan doonaa muuse hoos bay wala hadli doonaan xasan sheekh iyo gurub kalena weyli heshiin doonaan waxay dhihi doonaan ishay xasan heshiis kale lama jira qoladan baa yaa la qasbi qoladan baan hadli doon- dhihi doonta heshiiska anagaa la galay muuse bixin heshiis way ka noqotay etoobiya hawsha marka bartaasi ku biyo shuban doontaa taasaana u diidaysa etoobiya ayada danta ay leedahay ee badda soomaaliya ka leedahay hunguriga kaga jira waxaa ooga culus ooga awood badan culayska ay ka dareemayso dhinaca soomaalida ay ka dareemayso oo ah in nimankaa dhalinyarada ay soo galaan gudaha etoobiya ay soo galaan in maxaa la dhihi jiray jabhada ay furmaan in maxaa la yidhaahdaa laftirkooda aysan nabadgelya meesha ku geli karin oo inay dagaal iyo xog muquuniyaan xasuuq loo qori doono oo xagga caalamka cadaas laga saari doono ilaa marka waa la hor istaagi doonaa nimankan iska geli maayaan meesha waa la hor istaagi doonaa oo sidaad ogsoon tahay qolihii soomaalida gobol oo meeshaa deganaa in badan ba iyagoo hubaysan soo bandhigeen oo dheheen xabad baan ka xignaa in Ethiopia soo gashay meesha taani waxay imaan doontaa in xasuuq ka dhaco xasuuqaana waxay noqon doontaa Ethiopia in lagu qaado marka waxyaalo badan baa akhi oo meeshan yaa isdul saaran oo aan hadda maanta iyo beritoona aan in laga aan laga hadli karin oo aad iyo aad u culus baa isdul saaran saas marka u diidaysa Ethiopia inay ay ku dhaqaaqdo durba ay ku degdegto hawsha ibnu muflix waxaas haysta waa maamulada in somalilan iyo dowladda federaalka xilliyada qaarna waxa ay ka dhigaan in dadka shacabka ah ay is haystaan maxay tahay arrinkaas ujeedka ka leeyihiin labaan u kala qaadaynaa dadkan soomaali dadkan koonfur degan dad bisil oo siyaasadna u bisil shacabkiisaan ka hadlaya siyaasadna u bisil cuqdad soomaaliyeedna aysan ku jirin weeye oo haddii maanta intii muqdisho laga raro madaxtooyada laga raro la geeyo hargeysa la geeyo aan cuqdad ka qabin weeye kow dadka shacabka ah ee soomaaliya koonfur degan kasoo bilow een, inta iyagu hadda ay sheeganayaan inta ka sokaysa kasoo bilow ilaa iyo xuduudkan kenya imow dad soomaaliyeed oo soomaaliyada aaminsan oo maxaa la oo maxaa la yidhahdaa ii sheegay een, in wax la ku darsado waddanka soomaaliya la difaaco badiisa la difaaco aaminsan weeye waxaad dareemi kartaa markuu waaqic ay waaqica soo baxdo ee arrin soo baxdo arrintaas soo baxday wax badanba oo duruusa kaaga baxaysa abagadhiya maxaa la ii sheegay lafti nagaa markay soo baxday wixii dhacay waad ogeydeen meeshii la isla marayna waad ka warqabteen oo waxaan umayaa taasi cidna sirdoon oo baahno marka taa laga soo gudbo siyaasiyan markii laga hadlahayo horta siyaasadda la isku hayo ee meesha la isku hayaan la fahminba nimankan soomaaliya la baxay lafcad bay toobin ku hayaan aslan wax siyaasada oy hayaan ma ay jirto waana sheegayaa cilladaha aan siyaasad u haynin kow qoys horta keligii ah oo laf ah qabiil ma- ma noqon karaa waxaa dhihi jira dowlad example daaroodhe hawiyadhe dirdhe ma- cidda rabta dheh ma- ma- diiri cidda rabta dheh ma noqon karto qoys qabiil ama qabiil ah qaran ma noqdo qoysna dowlad ma noqdo nimankana waa qoys waa qodob meel ku qor qodobka labaad istiraatiijiyan meesha ay degan yihiin iyo kooneersida laga yahay iyo dhulka ay haystaan iyo cadadis intuu dhan yahayna dhul dowlad noqon kara ma aha oo dhulkan waa dhul dowlad ah loo noqon karo oo siyaasi looma noqon dowlad ahaan looma noqon karo waxaan ka wadaa antiyo dhay maxaa dhahaysaa soor iyo sanaag ay kasoo go-een iyo weliba go- goobtu dhan maxaa dhahaysa magaaladiisi labaad iyo caasimadiisi labaad oo- magaaladiisi labaad oo bohoodla iyo inta soo raacay kasoo kasoo go-een oy gooni istaageen dhinac u baxeen maxaa soo haray meesha galbeed baa soo haray wax kaloo soo haray meesha ma yaalaan taana waa qodob labaad ay u noqon karin maxaa la dhahaysa aan siyaasi aan siyaasiyanba aan aan nimankan siyaasadba ugu fashilan yihiin waxaa saddexeeya saddex nin ilmadeero hal maamul ah saddex ninna kale ah waxaa la rabay hadday meesha siyaasad ka jirto saddexda xisbi qolyahan maxaa la yidhahdaa isha sooria sanaag degan inuu xisbi madaxa banaan uu madax ka ahaado qolyahan degan galbeedka iyo booriya xaggaa degan inuu xisbi madaxa ka ahaado xisbina inay iyagu ku midaysnaadaan siyaasiyan markii la yidhaahdo waxbaan waxbaa suurtagal noqon kari lahaa laakiin saddex noo ilmaadeer ah oo la yidhi maxaa dhee waxaa noqonaynaa saddex xisbaan kala yeelaynaa anoo ilmaadeer aana kala maamulaynaa waad ogsoon tahay mid walba iyo meeshu salka la galay oo laba nin ka mid ah hal hal jif isla yihiin markii saaq laga soo tago ay garxad isla yihiin labaduba فاسع على ولي عبد الرحمن عرة والله انه قرحت منه وحاله وهبر يونس منه وحاله وعد قله والله انه المادان قوي وحلو اللي بحزبين كلا وضان يعني سياسيا بيوفش لين با wax siyaasad la yiraahdo oo ka jirta gobolka ma jirto marka xaqada laga hadlo ka soo gudubtaas waxa kale inta oo meesha yaallo oo ayadana meesha ku jira waxa weeye markaad siyaasi tahay oo qofku qof wax fahansan uu yahay wax siyaasi oo waaqici ah oo meesha gobolka ka soo jeeda hal nin baan arkay anigu intaan arkay nin lahaa jaamac shabeel ninkaasaan arkay nin siyaasi oo waaqica fahansan oo dowladda fahansan oo fahansan mashruuca fa- laisku haysta fahansan halkaa nin baan ku arkay intooda kalento waa un gebgeblayaal aan wax- waxay gacan ku hayan aysan jirin wey intaasoo akhaw la isku daray markii la- laisku keeno nimankan way iska ordahayaan way iska un maxaa leedahay heraadhayaan mooyeene ictiraafna ma heli doonaan siyaasiyadna meesha kuma hayaan waxaana dadkan shacabka ana meesha un lagu un lagu maxaa la yidhahdaa aysan lagu wereerayo maskaxdooda lagu wereerayo laakiin aan siyaasiyan jirin waxa is hayaana shacabka reer koonfur iyo shacabka reer waqooyimaha qodobka saddexaad afraad ee kalenta waxaa weeye waa dad yacni ku xisaabtamaya dadnimadooda kama hadlaya kuwan xunun xukuumaadka ah shacabaan baan ka hadlayaa dadnimadooda iyo dhulkooda inaan cidna aysan uga hibaysanin iyaguna ay yeeshaan kama hadlayo in la- inay saxan yihiin iyo inay saxan in la mar haabiyo wax dowlad ay iyagu dowlad madaxeed oon dowlad ahayn oo dulli ah ay ku daba dhiman hayaan taa waa baab kalanto laakiin waa dad la jehin karo markii la helo meel loo jeedin karo wax laga qaban karo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag ma og tahay in soomaaliya laga heli karo cudur beec ah muxuu yahay cudurkaasi dad badan ayaa isweydiinaya cabdiraxmaan badar ayaa qodobkan soo jeedinaya dalka waxaa ku soo batay cudurrada ay ka mid yihiin gaas calooleed kaadida oo la ceshan waayo qofkii oo aan sukorow iyo burustaato qabin neeftuur xididada oo xirma saxarada oo isbedesha iyo xanuuno kale oo dalka ku cusub saqiir iyo kabiirba maanta waxaa ii suura gashay inaan baaritaan hordhaca ku sameeyo cuntooyinkana loo keena qaarkood kow burka loo yaqaano mumtaas ee shan iyo labaatanka kilogaramka ah ee laga keena dalka turkiga qamadiga ku jira qiyaastii kama badno soddon boqolkiiba inta kale waa waxyaaba dambas kiimikaysan ah isla burkan shan iyo labaatanka kilogaramka ah waxaa lagu iibiyaa magaalada istanbul oo ah halkaan kasoo gadano labaatan dollar laakiin suuqyada xamar waxaa laga iibiyaa labiyo toban dollar burka mumtaaz labada bur waxaa lagu sameeya hal warshad waana isku magac laakiin kanna loo soo dhoofiye ee raqiiska ah lama ogola in istanbul dhexdeeda lagu isticmaalo burka mumtaaseena loo keeno inkastoo ay ku dul qoran tahay inuu dhacayo hal sano kadib haddana wuxuu jiri karaa laba bil wixii ka dambeeya waa in ganacsatada ay iska xaraashaan sababtoo ah waxaa isbedelaya urkiisa iyo dhadhankiisa waxaana laga qaadi karaa cudurro ganacsatada soomaalida ayaa dalbata noocan raqiiska ah waxaana la keenaa dalka sideeda dollar ee u dhexeysa labada sicir ee isla labada mumtaas ee labaatanka dollar iyo labiyo tobanka dollar qiimo ahaan ma ahan faa'iido u soo hartay shacabka ee marka aad ku xanuunsata ayaad ku iibsanaysaa daawo laga keenay turkiga ama meelo kale ama caafimaad ayaad hindiya iyo turkiga ku aadaysaa ma ahan qalad ay samaysay dowladda turkigu ee waa xiriir dhex maray laba ganacsato laakiin waxaa ku filan in laga codsado dowladda turkiga inay hor istaagto ina loo soo dhoofiyo wax ka hooseeya istandar iyagu isticmaalaan burka aan wanaagsanayn ma ahan mumtaas oo keliya ee noocyo badan oo wadamo badan laga keena ayaa jira labo baastada loo yaqaana badriya inkastoo xayisiin ahaan loogu dul qoray italian quality nooca talyaaniga haddana laguma sameeyo dalka talyaaniga ee waxaa laga keenaa dalka turkiga waxaana laga sameeyaa qamadi tayadiisa hooseyso oo ay dalbato ganacsatada soomaalida saddex caana booraha oo badanaa ka yimaada imaaraadka hindiya iyo sacuudiga wadamadan oo aan xoolo badan qabin oo aan anag hilibka u dhoofin ayaa noo soo dhoofiya caanaha caanahana loo keeno kulligooda caano saafiya ma ahan ee waa fiig laga qaado cudurro badan baararka waaweyn ee magaalada muqdisho markii aad sheex caddees ah dalbato haddii uu caano booro yahay waa hal dollar haddii uu yahay caddees caano geel dhahna waa hal dollar iyo bar waxaana lagugu darayaa hal macalgo oo caano geel ah oo qiimihiisu yahay nus dollar haddiise caano booro in lagugu caddeeyo aad dalbato waxaa lagu dhaafayaa nus dollar aada horay kanin ugu sii iibsato farmashiyaha ilain xanuun ma horaa tahaye ma ahan dalka turkiga oo keliya meelahana looga keena cuntadaan u fiicnayn caafimaadka bulshada inta ayaan kusoo koobayaa cilmi baaristaydii koobneed ee maanta xirfadaydu ma ahan arrimaha caafimaadka laakiin cilmi baarista ayaa ah mar kale ganacsatada iyo inta ay dhibayso in xogtan aan dalka la wadaago ha iga raali noqdaan adiguna ogaalkaagana la wadaag sidaasi waxaa yidhi qoraha cilmi baarista ah oo lagu magacaabo yaxya caamir
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigay laba iyo toban askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland kow iyo toban ka mid a askartaasi waxa ay ka soo goosteen ciidamada jubbaland ee dhowaan gaaray deegaanka buulaxaaje halka askariga laba iyo tobanaadna uu ka tirsan ah ciidamada booliska ee maamulka axmed madoobe kuwaas oo ku sugan magaalada kismaayo askarta ayaa warbaahinta la hadlay magacayga waxaa waaye cabdi macalin mursal oo ka tirsanay eh, ciidamada fidaayo oo maxaa ahayd jubbaland ayaan ka tirsanay eh, wili daraawiishta waxaana kasoo tegay bulaxaaji Een, maanta waxaan la joogaa muslimiinta mujaahidiintaan la joogaa si muhiim ah oo muhiim ah maxaa yeelay farxadda ay soo dhaweeyeen ilaahay aan u toobad keenana marka alxamdulilah iyagan si fiican ay soo dhaweeyeen walaalahay waa kaasoo maanta meeshaan ku suganay alxamdulilah waxaan ka raacay kismaayo waxaana ka imaan markii hore reer kenya ahaa kenya kasoo tagay marka kenyana joogaan taleefon isku soo hignay kolkii dambe gaaraan soo raacay kismaayo u imaadeen markaan ku biirayay lacag baa lii sheegay oo marka dad dhalinyaraas ka ah oo lacagtan iska jecel marka lacag baa lii sheegay lacagta lii sheegay waan waayay oo marka wax rafaad rafaad baan arkay lacagtii maaha anaaba halas ku halas ku sigtayba dhaqankooda wuxuu ahaa horta horta diin ilaahay la isma fara oo khayr la isma fara shar mooyaan khayr waxaa laisku laiskuma sheega een markay saas ay tahay ninka markuu ku caynaya oo caynaysaan diintaada innagu inuu dhaha mooyaan waxa ay tan fiican kuma sheegay iska daa markaa ku dhahda salaada la tukid waxaas markaad ku dhahdaan waa lagu xanaayay oo salaada al-shabaab in hataa loogu qaadanaba salaada la tukid haddaad dhahdaan waa kaa haa haa waa ma aragnay facebook iyo waan ka aragnay weerar badan waxawayaabahan waa arkay waxaa ka mid ah dad laqa qabtay oo cabaaday iyo dad oo maaragtay dhintay oo facebook lasoo dhigay aan arkay taas waxaa kaaga daran markii nala geeyay buulahaaja oo aan buulahaajan tagnay geedihii meeshay ku yaalay baa al-shabaab noqu noqdayba habeenkii anaga ab islaynayba habeenkaan tagnay habeenkii habeenkii aan tagnay habeenkii koowaad habeenkii labaad anaga ab islaynayba geedihii unba al-shabaab noqu noqday anaa islayni waxaa iska dilnima afar qof ee todoba qofna waa dhaawacantay marka meesha meel lagu istaagi kara maa dadka cabsi ninka riga cabsi wax iskiga celi kara ilaahay dartiis wax waa iskiga celi karta laakiin cabsi iyo dhul iyo lacag iyo wax iskima celi karta waxaa ka mid ahaa weerarkii igu darnaa aan yaabay oo aan tiktok facebook aan ka arkay kii janaac cabdalaan arkay toos waa arkay kaas markaan arkay oo mujaahidiin san yeelay aan arkay aan nafta argacay wax waran oo meeshana meel lagu jiri karin ay tahay ayaan ogaaday hadda waxaan la imid qoray iyo qore aka iyo booshkiis ayaan la imid waan lacag baa la iga siiyey waa kaasoo lacagteena waan qaatay waa kaa ma haddana waddanka ilaahi wuu ii furinyo waxay haystana ma laha caqabada waa si farxad leh aan ku noolahay markay meel barwaaqana waa iska joogaa walaayad ahaan waxaan imaaday meel ammaan leh waxay oo ninkii halkii nin oo mas-uula matiimari mase oo qori lala daba tagay oo staff loo yeelay hadda meesha waxaa staff leh iska daya anigii oo qorya la imaan intaa qoryaha noo dhiibi ayaa meel banaan iska istaaganaya oo maaragtay dacii dadkii dhan noo imaadan oo dadkiin hal qori wataana keliya qori wadanaa waxa laisku aamin laisku aaminsan yahay oo amniga sugaya waayo meeshaan meeshaan kaga sotay iyo oo maalin labada iyo toban diyaari kaamara ay wareegayaan baa laisku aaminaynin marka waa gaalo gaalnimada gaalnimada sideeda oo dhan ninkii gaalka ah diin ilaahan ku xirnayn naftiisa inuu isugay dhaqan ku badbaadiyo iyo doonaya ilaahay baad badbaadiy laakiin ninka diinka ku dhaqma naftiisa cabsi iyo waxba kama waxaas kama welwelo geerina kama cabsada markii geeri way ka cabsadaan xagga geeri waan ka cabsanayn laakiin hadda maanta waxaan dareemay farxad oo maaragtay waxay isdabataagnadii iyo waxay aan cabsanayn oo qori ku dheganaanin oo meesha geedkii dhufeesa ku jiri jirin waxay ma jiraan meeshaan nin walba geedkiisu iska harsanaya nin walba meeshuu doono iska maraya asxaabtii buulaha jankaga soo tagay waxaan u baaqayaa inay soo ilaahay horta ilaahay inay usoo laabtaan marka hore marka ka bacdan mujaahidiinta inay u imaadaan oo soo dhiibaan oo si farxadle loo soo dhiibay iyagana oo dib ay ugu laaban oo gaaladaas ay iskaga soo baxaan aan u baaqayaa
magacay mili raisraad maalherdaleere way kuma tahay ciidamada jubbaland daraawiishta muddo sagaal bilood ee tababarka jari tababarka in dhammaaday muddo tumikuu beriha la noolay intaan guriga hagaaday hasku tahay mujaahidiinta hagaalma insha allah meelaha raw buulahaaji markuun haddaa ku gubahay mujaahidiinta hagaalma insha allah weligeyba maka kalsoonayn haddana mujaahidiin la ro'iyad iyada lahayn dhawaay maasha allah alxamdulilah guraha kee oo beerlaabe yala kuwa kuuriyaan cusub وين لعقي ما شاء الله الحمد لله أصحابتنا كتير ما إرلا يا ميلس بالعدالة أرى ولا شكل أرى ما يعلى كأن مجاهدين تكبير أسين إرلا magacayda axmed saxanimaad waxaan ciidamada jubbaland kusoo biiray bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo saddexdii muddo sagaal bilood aan ku jiray tababarka ciidamada daraawiishta guddada burjeexa gaar ahaan waxaana kasoo tegey tuuladii buule xaaji ilaahan u toobad keenay alxamdulilah ilaa maas kale waxaa laga soo qaaday puntland degmada carmo laga soo qaaday marka wakaasoo waxaa lay sheegay hay-ad iyo waxaa iyo awood qaybsi waxbaa lay sheegay si daraaddeed uy noqon weyda jubbaland waxaan leehay inta ku jirta waxaa lagu baaqayaa iskaga soo tagto inta ka dambaysana waxbaynu ku degdega maan leehay waxaan la imaaday qoriya farqasnoodood aadna waa nagu magacelinaya si liisoo dhaweeyey waan lilacageeyey alxamdulilah ilaa maas kale waan iska raaxaysanayaa waxaan ba dareemaya nolol fiican iyo farxad baan dareemayaa iyo anoo diinta kusoo biiray dad culamaa u imaaday magacaygu waa cabdi buule xasan oo ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan guutida barjeex oo ka soo islaamay oo isku soo dhiibay muslimiinta oo haddeertaan ka mid ah ee muslimiinta oo ku nool kolley meelahooda kala duwan marka waxaan leeyahay nimankii iga dambeeyey ee waddo xun baad ku socotaan ma fiicno waddadaad ku socotaan waxaad ku dhammanayso adood garanaynin waxaan leeyahay meeshaas nolol mataala joogitaanna ma lahan sababtoo ah waddada saxda ah maadaama hadaad haddaad jihaadu fii sabiililaahi aad ku joogin meesha iskaga soo tag baan dhihi lahaa waa nimanka la qalday kolley intii iga dambaysay waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano insha allah waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano ee walaalaha muslimiinta isku soo dhiibaanaan leeyahay waxba liima yelin qorigeyga maaragtaa qoriga boosh aka forty-seven baan la yimid kolley qorigiin waa la ii lacageeyey waxa dhibaataa laigu sameeyey haba yaraatee lama arko gacmo furan baa laigu soo dhaweeyey si bani aadanamaa lii qaabilay marka saa ilxuna id ugu fiirisay hataa ma jirto dadka waxaa laga dhaadhiciyaa markii jawaab loo soo galo in la gowraco marka dadkii naga horreeyey dadkii soo tegey marbaa dad looga sheekeeyey dad baa layidhi waddadaa lagu qalay waxaasoo dhan waa been qalitaan iska daayay hadal xun hataa id ku dhehaysa ma lahan cidda iga dambaysan baan gasu daraya waxaan leeyahay nimanka la qaldayow waddadaas aad ku jirtaan waddo fiican ma ahane toobadu way furan tahaye toobada u kaalayaan leeyahay magacayga waa maxamuud cabdullaahi ibraahim oo ka tirsanaa ciidamadii oo lagu soo tababaray dugsigii akademiya guutadii barjaax maanta alxamdulilaah waxaan kusoo macnaha isku soo dhiibay walaayada islaamka waxaan waxaan u sheegayaa dadka ku jira ciidamada ridada inay iskaga soo baxaan waxyaabaha ay ku jiraan ee qaladka iyo dembiga iyo ilaahay kago ay ku jiraan inay iskaga soo baxaan baan u sheegayaa waxaan la imaaday qori iyo boosh oo dhammaystiran oo kumbuda oo ba'diisa ah walaayadu way soo dhaweysay aad iyo aad bay soo dhaweysay waxaan macnaha bismillahi raxmaan raxiim magaagay mayli rey beesh maxamed cabdiraxmaan oo ka tirsanay ciidamadan oo jubbaland daraawiishta ah guutada barjaah oo daraawiishta ah ciidankan hakutabii ahaa buulahaj buulahaj mayli dhubowka anti daahiri ilaa hadda dhaxdee tumay afar maalmood amal gurigan wadadi dhubowga sagaal bilood sagaal bilood kubacda intii gurigoon nahay soona tumay afar maalmood ahayd oo walow islaamka hana iska dhiibin tumay afar maalmood oo noo sheekeeyaya oo miilo oo duur ee ka tirsanay isgoyskan oo buulahaji gadaalshe ee ka qoranay oo miilo isku qoranaa shaqeeya noo mayla raa'isu hogaha iyaalka wal intii habahanga hagoosadaanga walow islaamka hasku dhiiban lama halhamin ilaa moole hayti baa nin haku dambeey haku dawbahay anin ku dawbakoy maasha allah safaylenaha nin dhawaay alxamdulilah saadan filadaan wal kasta intii aragtay aada lugtaada iyo handhoogaada kuka aragaaso intii aadan deg degnay faylaanu kuubila moy ku aaminsanaynay magi goriga hataa ada ambasaato intii laka goorriya laakis maka aragna dhibaatadaas laka sheegay alxamdulilah gurigiina way nin la agay wa-adina way dheregi iyo waxa u sheeg qofkii ilaahay si uga anfaca bal intii hadda ka ba'da-ana bayragaan iyo adduunyadaa noo baabalaaya asana mayla raa'isu yaa intii unaka shaqayso noo fadaano baadiidaan waalidiinta weysiduna hanshibno meel kale hadda tame ee kale hubo ee kale aan lahaa warwareeg ee mala farxad iyo alxamdulilah waxa ana hadda iga maqano maanta oo aan oo inta iladkoo ka jarta naraw mala buulaha jana kaga soo tagay haasku kutbaha aan dhihi lahay saaxiibkayga marjisa ee rooge haasku kutaba i siisay ayagoo xalaal ah oo salaada oo towbadooda la aqbalayo inaad dhintaana fiican magacay waa yuusuf maxamed salaad waxaan ka tirsanay booliska jubbaland in badanaan ka tirsanay muddo lix sano maanta ilahay u toobadkeeno islaamkan usoo noqday insha allah si fiican liisoo dhaweeyey alxamdulilah kumaasan wax dhibaato ah wax kale maana arkin waxaa laga qoray kismaayo walaal kismaayo laga qoray marka meesha iska joogayba in badan dadka telefoonada waxoo dhan markii mushaarka awayno dadka telefoonada ka qaadanaynay oo dadka shacabkan kusoo noqonayna marka waxooda meel markaa loo dacwoonaya markaa ma lahan hadaad dacwootana kii shacabkan baa lasoo xiraya marka marka lix bilood toddoba bilood markii boqol doolar la siinayo waxyaa marka nagu adkaada marka telefoonadii waxyaan qaadanayna marka dadkan kusoo noqonayna marka xaafadii dadka shacabka marka waxooda ka qaadan hadday soo dacwoodaanna wax dacwooda qaadaya markaa ma lahanbo kii markaasna soo dirayba asigaa qaadka waxa uga qaadin lacagti asaa qaadka la cunayay anaga haddaa isgoos firanta bumaa lagu soo tuuray dhibaato badan iyo kismaayo waa xaaladeed alhosahal waani anagoo daa meel joogna bumaa lagu soo tuuray dhibaato haween kasta ma seexano wax unbaan loo geysanaya haween kasta Ah, cabsi ama u sahlin kaba hadaa meel fariistin bam miinada meel lagu gelinaa haddaa laba qof meel isla imaataan xabas yaala kala qaadanaysin bamaan lagu tuuraybo janaax cabdallah ka mid ahde baar suguna ka mid ahde meel kasta marka mujaahidinta waxay kusoo qaadaan rag asxaabteedii raggii booliska iskaleen baa ku dhimanaya kii u dambeeyey baar suguna saddex oo boolis oo ku dhimatay kuwii kale ciidan kale ah booliska ahayn kuwii kale waxay ahayn ciidan kale ahayn axmed iyo cusmaan iyo faarax halka la dhahay kale booliska booliskaas leenaybo rag saaxiibaa is leenaybo inta kale kuwii kale oo meesha ku baqtinaya daraawiish iyo federal laakiin saddexdaas oo meesha ku dhimataa boolis biska ahay inta kale daraawiish ahay dee cabsi iyo dhibaato haweenkaas lama seexdo wax lama qabsan karo dhibaato iyo walaac unbaa wax unbaa ku saara adigi hadda alxamdulilah waa ka reestay hadda wixii dhan aan soo marnay haweenka si fiican aan u seexanaa friish wax dhibaataa ma lahan gacmo furan lagu soo dhaweeyey amni ilaahay aa ku mahadsan alxamdulilah asxaabta waxaan ugu baaqayaa wa- wixii awal koraa aaminsanaa kismaayo markaa jooga inay been tahay oo lama- al-shabaab wax bay gowracdaa waxbaa la sameeyaa waxaasna ay been ka tahay aniga beeninaya oo si fiican liisoo dhaweeya ayagana waxaan leeyahay dee haddaad isoo dhiibtaan oo islaamka aad kusoo dhiibtaan in sidoo kale idiin soo dhaweynayo
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم